Xilli dhowaan, Golaha Wakiilada Dowlad-goboleedka Jubbaland ansixisay xeerka joojinta naafaynta xubnaha taranka gabdhaha yaryar ayaa Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland Cadar Cabdulaahi Ismaaciil waxa ay u mahadcelisay Golaha Baarlamaanka Jubbaland ee ansixiyay xeerka mamnuucidda gudniinka fircooniga.
waxaa la ansixiyey eh, xeerkii mamnuucayay eh, gudniinka gabdhaha naafeeya ama waxyeeleeya gudniinkaas oo aan ka soo shaqaynaynay muddo aada u dheer oon soo marinay meel walba oo aan soo gudbinay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka haddaan nahay eh, aan maxay ahayday eh, eh, eh, qo- eh, eh, soo maray golaha wasiirada soo maray wasaaradda cadaaladda soo maray wasaaradda awqaafta iyo diinta culimmadii dhan walbaba kasoo gudbay waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo guddoonka baarlamaanka jubbaland iyo baarlamaan guud weynaha jubbaland dhammaantood sida sharafta leh iyo wanaagga uu ku dhisan yahay ee buugga u soo akhriyeen oy u ansixiyeen oy u tafatireen oo maanta uu yahay sharci maanta lagu hagaajinayo gabdhaha soomaaliyeed ee maalin walba uu dhibaataynaya gudniinkan xun oo maaragtay eh, bulshadeena dhex yaala hadda wixii ka dambeeya eh, sharciga eh, xeerkaasi wuu shaqayn doonaa Eh, annagana annagana sidii aan ku dhaqangelin lahayn baan ka shaqaynaynaa laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo aada iyo aada u mahadsantihiin boqolkiiba boqol Eh, eh, guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaan weynaha jubbaland waa idiin mahad celinayaa boqolkiiba boqol waana mahadsantihiin